bismillaahi raxmaan raxiim awalan aada u mahadsan tahay ta labaad waxay weeye qorshaha qaranka dalkan waxaa qorshe ugu dambeysay soddon sano ku dhowaad wakti ah se dagaaladii sokayse u dhaceen maalinba meel unbaa la joogay laakiin waxay iska ahayd wax un shakhsiyaad ay wadwadaan nasiib wanaag dowladihii ku meel gaarka ah way soo dadaaleen laakiin markii ay dhalatay dowladdan madaxweyne xasan sheikhu madaxda ka yahay labada kun iyo labaiyo tobanka ayna noqotay dowladd adduunka uu aqoonsan yahay ayay dantu waxay khasabtay marka in dowladdii dadkii iyo shacabkii iyo dalkiiba loo sameeyo qorshe cad oo ay soomaali leedahay soomaali ay dhigtay soomaali ay ka fikirtay soomaali ay hogaaminayso in loo helo qorshahaan wadna waa kaa waana saddex sannadood waxaanu nasiib u yeelannay in aan cid walbaba kala tashanno gobollada dowlad goboleedyada meel aanan tegin soomaaliya ma jirto waa yar tahay laakiinse inta kalena waxaa la hayaa daatadii informationkaa laga hayaa maanta ugu dambeysay iyadoo aan wadno drafki iyo qorshaha qaranka qabyo qoraalkii ayaa waxaan la shiraynay gabdhaha soomaaliyeed oo ka wadaymi dowlad goboleedyada waddanka oo dhan iyo kuwii xamar joogayba runtii afkaar fiican bay ka dhiibteen waana la sidaa ay tahaanu u qaadanayna annagu qorshaha ma aha qorshe ay wasaaraddu ka laga inta iska qorqorto meel la tegayso ma aha cid walbaa lagaqorshahan qaran ee talada dheer ku jiray labadii sane lasoo dhaafay ama saddex sane lasoo dhaafay maxaa ugu muhiimsan uu qeexaya qorshahan shayga ugu weyn uu saldhiggiisaa waxay tahay in waddanka uu dego marka ugu horreysa dagaallo sokayaa lasoo maray waxa ugu weyn waxawaaye dhismaha dowladnimada governanceka wax la yidhaahdo waxaa ku xigo haddana saldhig oo ah sidii loo horumarin lahaa dhaqaalaha waddanka waad aragta kaabayaasha dhaqaalahana waa burbureen dee waad aragtaa waddankii waxaa ka bata n g oye iyo dad la siinayo mucaawina waxaa dhan in laga baxo oo uu noqdo qorshe cad ay soomaali leedahay ay soomaali wadato ay soomaali fulinayso inuu noqdo ma aha qorshe ajnabi iyo hay-ada u n iyo waxaa sheekooyinkaas sheeko baranaya ahaanahayaan waa wax soomaaliyeed magaalooyinka waaweyn ee cadaado garawe kismaayo yabbay dhaba tagteen madaxda maamulada ay ka howlgalaan maxaa ka soo baxay waxa ka soo baxay waxa weeye qorshuhu qaranka horta wuxuu barbar socdaa uu la mid yahay sida dastuurka oo kale wey waa waa document abuuraya in dowlad dhexeena la helo dowlado federaal ah oo iyagu ismaamulahayana in la helo soomaaliyo halana uu meel ku wada keeno marka dhammaan afkaartii soomaalida meel kasta laga keenay uu qof kasta ku qancay ayuu qorshahanu saldhig ay u noqonaysaa gobolladina sidaasi la mid ah afkaartoodiiyo sidoodii ah sida looga soo qaadaabsolutly ereygan dejisay ma aha waxa weye iyagaa dejistay iyagaa keensadeen iyagaa laga talageliyay iyaga waxay keeneen ayuunbaa la qoray marka oo waddankii oo gobolladiisii waxay ay qoreen lasoo ururiyey la isku habeeyey qorshe qaranna loo dhigay wasirku xigeen wasaaradda qorshaynta waxaa laga filayey qorshaynta iyo howlgelinta new dealkii soomaaliya loogu talagalay in lagu howlgeliyo qarash badan baa la yaboohe lacago badan baa soomaaliya loogu talagelayay lacagahaasi macnaheedu ma wasaaraddaa qorshaysay oo gacanta ku hayso
waa waxyaabaha uu qorshahan aan gacanta ku hayno uu ka duulahayo wey waxaa jira waxa kan la yidhaahdo new deal new dealka waxaa la yidhaahdo waxay soomaali wax ka qabatay ma ahayn waxay soomaali lahaydna ma ahayn waxay ahayd ajnabi baa sameeyey dee markaasuuna dowladduna waa cusbahayd qorshena lama hayn meel looga leexdo ma lahayn new dealkaasaa la qaaday dee isagana wuxuu noqday waxa ay dibadda laga maamulo runtii soomaalidu xogogaal badan aysan u ahayn lacagihii meelay ka baxeenna in yar maaha inta kale ma sheegi karno waa wax iyagu samaysteen iyaguna ay ku noqoto